gudoomiyaha degmada hobyo cismaan axmed cabdulle ayaa kala wareegay cabdikariin saciid yuusuf agab isugu jiray caafimaadka kansboortiska iyo dhallinyarada degmada hobyo kaasoo ku wareejiyey maamulka degmada mid kamid a ganacsatada magaalada hobyo gobolka mudug gudoomiyaha degmada cismaan axmed cabdulle ayaa uga mahad celiyey cabdikariin shujaac dadaalka ugu jiro bulshada adeegideeda iyo sida uu doonayo inuu garab istaago bulshadiisa ku dhaqan magaalada hobyo gobolka mudug haddaba waa kuwan qaar kamid a qaybaha kala duwan ee bulshada hobyo oo ka mahad celiyay agabkan lagu wareejiyey maamulka degmada looguna talagalay qaybta isbitaalka sidoo kale dhalinyarada isboorta hobyo ee gobolka mudug cabdinuur maxamuud cabdi yaxye iskuduwaha caafimaadka degmada hobyo inaan u mahad celino cabdikariin siciid yuusuf oo ku magac dheer shujaac oo nooga yimid wadanka kanada oo daawooyinkan noogu deeqa isbitaalka dadka bukaanada iyo dadka baahiyaha u qabo ugu deeqay daawooyinkan marka hadda maantay waa daawooyin loo dhibaatoonaa oo baahiyaha isbitaalka gudihiisa ka jiro ah dhammaan marka waxaan uga mahad celinaynaa ninkii ku soo deeqay ilaahay ajri xasanaa ka siiyo bacdisalaam waxaa mahad celin iyo bogaadin mudan cabdikariin oo maantay daawadan horteenna ka muuqata ugu tabarucay isbitaalka dadka indhahooda hadday qabtaan waxay isleeyihin wuxuu waa yar yihiin wax yar oo loo baahan yahay ayaa waxay ka fiican yihiin wax badan oo kayd laskaga haysto ma yara marba haddii baahida taagan loo isticmaalayo daawadan marka waa daawo ka go'onay isbitaalka sida naloo sheegay khayr alaha siiyo baan rabaa isbitaalka ii sheega baahida in kugu daran intaanay dhakhaatiirtu u qoreen marka waxaan leeyahay cabdikariin aad baa u mahadsan tahay sida iskuulka oo kaleeto oo aan ka wada shaqayno aniga asaguba arrimaha waxbarashada haddana wuxuu u soo gudbay caafimaadkii inuu gacan siiyo awal waxbarashadu awal naga kaabi jiray waxaan u mahad celinayaa marka koowaad ilaahi subxaana watacaala marka labaad waxaan mahad celinayaa walaalkii cabdikariin oo noogu soo deeqay deeqdan qaybta caafimaadka nooga go'oneed cabdikariin waxaan leeyahay keliya uuna maada maqnayn aabbahay hooyada waxaad u maqneed bulshadii soomaaliyeed ee uga tagtay hubyo waad ku mahadsantahay mar koowaad iyo mar labaad waxaan gaaladuna waxay ku mahmaadaa one minute-ka nasiif ammaan sidaas darteed hal daawo aad keentay waxay badbaadisaa dad badan oo dhibanayna waa mahadsantaha gabagabadii munaasabadda lawareegda alaabta ayaa waxaa ka mahad celiyey gudoomiyaha degmada hobyo cismaan axmedule isagoo sheegay in ganacsatada qaybteeda kale ay ka qaybataan garab istaaga caafimaadka iyo dhallinyarada degmada hobyo si loo gaaro horumar waara iyo iskutashi ay wax ku wada qabsadaan bulshada magaalada hobyo waxaan u mahad celinaynaa walaalkeen oo runtii dee daawadan qiimaha weyn annaga nugu fadhisa asagoo wuxuu yidhi waa daawo yar uu yidhi wax yar baa keeno dha laakiin annaga xaggeenna noo ah wax weyn noo ah daawadii weliba lagu sii daray kuwii annagu aan usii baahneen oo dhakhaatiirtii la waraystay wixii ayagu ay u baahnaayeen ay qorteen lana keenay doctore runtii aad baan kaga mahad celinaynaa cabdikariin waa sharaf weyn bay noo tahay in dee shaksi qiimaha leh oo runtii dee degmada uu ka soo joodo oo weli ay nool yihiin dee dad runtii dee degmadoodii wax ku darsanaya si mudadaawacnimo ah imaanshahagu wuxuu noo yaha guul waxaan leenahay shacabka reer hobyana runtii dee ha ku daydeen oo hawshaas ha ka shaqeeyeen weliba dad badan oo reerhobyaada inay maqan yihiin oo dibadda jiraan baa jira baahiyo badan baa meesha ka jirta isbitaalkan waxaa jira wuxuusan aana haysan aan dhammaystirnayn shaybaarkii ayaa noo dhammaystirnayn oo runtii daqabyanaga waxaan rabnaa shaybaar dhammaystiran baan rabnaa oo isbitaal caalamiga yaalla ayaan rabnaa hadda waxaan ku guulaysana raajadii waxyaalahaas aas noo ahaa ayaan kusoo guulaysana marka inta naga dhimanna inaan runtii dee helno ayaan rajaynayaa cabdikariin waa mid kamid a jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibaddiisa kuwaasoo u taagan kafalcelinta iyo sidoo kale kajawaabidda baahiyaha ka jira deegaanadii ay kasoo jeedeen kuwaasoo u baahan in la horumariyo adeegyada asaasiga sida sboortiska adeegyada caafimaadka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee horumarinta magaalooyinka ay kasoo jeedaan ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool